waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyay sidaad ku maqasheen waxaa jira heerar dhowra oo ay caanuhu maraan heer walibana uu soomaalida magac gaara u leeyahay mar waa dhay marna waa mayac mar waa suusac marna waa garooro waa caanaha lo-da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan isla barnaamijkaas ayaan waxaan ku soo qaaday sababaha caanaha loo dhigo tan iyo inta heerka garoorka ay u xoogsiibanayaan afar sababood ayaan ku sheegay waxaase ugu weynaa labada kale ah kaydka ay haweenku raggooda maqan u dhigi jireen iyo lulliinka oo ah hannaan soomaalidii reer miyiga ahaydi ay waayo hore soo rogtay oo caanaha ay ugala bixi jirtay burcadka ku jira kaasoo intay shiilaan ay ka heli jireen subag ay jiilaalada u baxsadaan caanaha haddaba inta la lushay burcadkii lagala baxay ciir baa lagu magacaabaa haddiibana dhammaan bay noqdaan carruurta iyo dumarka gurijoogga ah mooyee ragga waaweyn iyo barbaarta reerku uma badnayn inay dhammaan martidana waa lagala xishoon jiray oo gasiinka lagu sooraayo looguma soo dari jirin sababtuna waa baahi ay u qabeen oo aan jirin saadhayda iyo garoorka oo ka dhadhan wacan baa weel walba uga buuxee taas ka sokowna waxayba la ahayd caana subagii lagala baxay inaanay lahayn wax loogu xisho iyo nuxur dadka waxtar u yeelan kara su-aashu kolka waxay tahay markii ay ciirtu badato intayda uu reerku ka maarmo sidee bay u geli jireen saddex siyood mid ahaan ayay yeeli jireen marka hore waxay ugu deeqi jireen qoysaska ay xooluhu ku yaryihiin ee lo iyo ari toonihii aanay u soo hoyan qoysaska aan lagu ogeyn caano ay dhay ku dhammaan iyo kuwo inta u garooro ay lushaan hadhowna ciir u noqda haddiise qoysaskaas saboolka alla waayo waxay siin jireen xoolaha qaarkood gaar ahaan awrta oo markii la soo hooyo cilcilowga fiidka dhammistooda u soo safata labadaas haddii aan midkood la helinna ciirta way daadin jireenoo weelasha ay ka buuxdo ayay ka bannaysan jireen meel walbase kuma ay daadin jirine xurmo iyo maamuus ay guud ahaanba caanaha u hayeen darteed waxay ku shubi jireen gudad ay si gaara ugu qodi jireen aqallada qoyskana aan ka fogeyn arrintu inay sidaas ahaydna waxaad ku garataa nin sadcaala oo reerkiisii uga soo kacay ruuman rooban tigaadii uu bixiyena ay xoolihii ugu darareen ayaa markii meel kale lagu waraysto wuxuu dadka dhagaysanaya warka ugu soo gaabin jiray ciirtaa jugle ama ciirta awrta ayaa la siiyaa ama ciirta waa la qubaa markaas baa la garan jiray inuu meel roon ka yimid inkastoo sidaan soo sheegay ragga waaweyn iyo barbaarta qoysku aanay u badnayn inay ciirta dhammaan haddana taas macnaheedu ma aha inay ka caaganaayeen waxaa dhici jirtay in kolkol odayga reerku waxa ugu wacanba uu caanaha dhayda aqoonsado islamarkaasna ciirta iyo dhanaankeeda uu laabjeex uga boqo markaasbay ooridiisu u howlgeli jirtay waxay u beydi jirtay farsamadii ay soomaalidu buqbuqada u tiqiin in dhay ah iyo xoogaa ciira intay isugu darto ayay u keeni jirtay haruub ay ku jiraan caano qabow oo sidii garoorka u dhadhamaya dhanaankii ciirtuna uu ka ba'ay si kastaba ha ahaatee garoorka ciirta iyo sixinka lagala baxo iyo buqbuqaduba waa astaamo barwaaqo dhamidoodana caanaha loogu irkado kuwa looda ayaa ugu badan uguna wanaagsan sidaasoo ay tahayna soomaalidu lo-da way liidaa waxay ku daraabaan inay adkaysi yar tahayoo sida geela aanay biyaha uga qadi karin waxay ku dhaliilaan saddex cisho wax ka badan inaysan moogaan karin mar walbana ay u baahan tahay balli ama kaalin ceel inay ka agdhowdahay waxaaba caado noqotay gabyaaga soomaaliyeed marka uu geela ammaanayo inuu lo-da cagta sii mariyo isaga oo ku tilmaamaya wax aan xoolo ahaynoo reerkii haysta iyo kii aan haysanin ay isku mid yihiin allaha u naxariiste cumar xuseen gorse oo lagu naanaysi jiray cumar steliya ayaa beri tiriyey gabay aada u caanbaxay waa dhagax naf leh gabayga loo yaqaan ee uu geela aada ugu tilmaamay uguna ammaanay kaasoo tudo cagartiisa ka mid a uu lo-da ku liiday wuxuu ku sheegay inay tahay wax aan cidnaba xoolo u noqon karin haddii aanay adimada biyaha kula jirin waatuu odhan jiray lo-da dhayda laga maalayo iyo dhiiqda iyo xoorku dhudhunkay biyaha kula jirto iyo dharabka weeyaane dhaldhalaalka iyo ciirtu waa dhuubka karameed ee kol hadday abaaruhu dhacaan dhimatay geesleeye ragga laxaha sii dhowrayow dhaqasha waa geela cumar xuseen ka hor gabaygiisa ku magacaaban mawdku ka adeeg waatuu sayid maxmedna lo-da ku daraabay inkasta uu marka hore u qiraayo in caano macaan ciid iyo buqbuqaba iyada loogu marti yahay taasise waa markay aadanka tahay oo keliyahe wuxuu sayidku ina xusuusinayaa jiilaalka muggay tahay weysha uu isagu dhalayn allaha ka dhige inaan sacaa cidina caana ka jeeqaaqin saa isagaaba nafeh waxaa haddana wax lala ashqaraaro la ahaa ninka lo-da leh ee ay la tahay inuu xoolo haysto wuxuu yidhi lo-da baydideed waa hadday baraq u joogtaaye barqamaha gugiibaa xumbada laga buf siiyaaye buqbuqoodka iyo ciirtu waa berisamaagii boggan wuxuu insaarixin intuu baarta cunayaaye jiilaal barrahasaday sacii balafyay weyshiiye ninkii baqar lahaa waa hungee baa eeyow sheega barbaarkii isaguna lo-da ka dayrin jiray waa kii hees uu ku liidaayo ku sheegay caanaha macaan ee lo-du inay wakhti kooban ku eg yihiin waa kii ku tilmaamay inay la mid yihiin xoogga inanta gashaantiyowday ee kol dhow inta la guursado lala tegi doono taasoo aan reerkoodu wax badan ciidankeeda isku hadlayn karin labadaba waa caanaha lo-da iyo xoogga gashaantidee wuxuu barbaarku ku saaweynayaa caleenta hadiga oo sida la sheegay wax yar kadib geedka ay ku taal ka dhacda markaas buu leeyahay caanahaagi iyo ciidan gabar weyn waa caleen hadi oo ciyoon dhece dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo